abdulahi maxamed erig amisom fikraddaa ka qabaa waxay tahay dhibaatada soomaaliya haysata waa amisom ha naga baxdo waxa isku kaana diraya iyada weeye horumarkay noo diidan yihiin nabadgelyaday noo diidan yihiin waa caloosha shaqaystayaal amisom ha naga baxeen guryahooda aan adin saasaan qabaa anugu dowladda soomaaliya maba jidhadaan u baaqnoo madaxa soomaaliye kuwa imaan doona amisom ha saareen kuwa joogaa saari maayaane marka aad la sheekaysato amisomta ciidamadeeda iyo saraakiisheeda waxay ku leeyihiin shabaab la-aanti lacag la-aanteed waaye bay ku leeyihiin dalkana waxay u joogaan caloosha u shaqaysti dareenka shacabka waa ka xumahay shacabka nin soomaaliya oo lagu dilay ciidiisii oo uu dilay nin aan wax dana u haynin aad iyo aad bay foolxumo u tahay dad bayna u joogaan amisom ee soomaaliya uma joogaan aniga sidaasaan qabaa madaxda kuwa cusub ee hadda imaan doonta maxaa ugu baaqi madaxda cusub ee soomaaliya imaanaysa waxaan ugu baaqahayaa annagaa isku filan amisomna waxay noo qaban kartaa ma jirto waxna noo qaban mayso ayagaa wax naga raba ha naga saareen annagu haddaan muslim iyo gaalba waa leennahay aan isdilla waa heshiin karnaa annagaa dhaqankeennu gaar noo yahay amisom wax danahoo inoo haysa male ha naga bixeen abisom waa gumaystaha cusub waa gabaadka gumaystaha cusub sharci iyo diin iyo xaq ay u leedahay maanta soomaaliya inay gumaaddo oo magaalooyinkooda shacabka ayaga ay ku dhalayso waa gumaystuhu wuxuu ka dambeeyo waana calooshoodu shaqaysayaal qaaradda afrikana ma matelaan dadka ay leenayaan waa gumaystaan ku yidhi waa gumaystayaal calooshoodu shaqaysayaala dadkan waxay u le- amisom horta waxay ku joogtaa maandhaydka xildhibaanadii ee, ku-meelgaarka ahaa maandhayd la'aan dalka kuma joogto Eh, haddana waa loo cusboonaysiiyaa oo hadda waa loo cusboonaysiiyaa laakiin waxaanu ka xunnahay dhibaatada ay shacabka ku hayso waxaana keenaya dad aan tababar tababar lahayn baa la soo diraa oo macnaha aan- aan ka bixi karin howlaha dalka oo dalka dadka dareenka dad- dad- dadkii shacabka ahaa ee waa ka shalay xunnahay guulayay.
waa ka xunnahay boqolkiiba boqol waa da- waa nin si- kuwa si- nimanka- dadka waxa weeye da- dadka iyagii oo la laayo weeye ma garatay aad baan uga xunnahay haddana xilligii ay bixi lahayd baa la gaaray dowladdan cusub waxaanu ka rajaynaynaa inay amisom saarto ciidamada qaranka dhisto waana mahadsan tahay